أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya maamulka gobolka tigrey ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladda gobolkaasi xilli maamulka abiy axmed ciidan badan uu ku soo daabulay gobolka tigrey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob kooxda riddada soomaaliya ay ka wado deegaankaasi maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey xamlo dacawi ah oo ka socotay wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad hadiyado kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanka show ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muuxiyidiin abu ayman halyeeyada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday silsilada howlgalaha oo isugu jira duqayn qarax ikhtiyaal iyo dagaal toos ah kuwaasoo ay ka kala fuliyeen deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgalka koowaad ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ay u adeegsadeen duqayn ay la bartilmaamaysadeen saldhigga cadowga allah ay ku leeyihiin deegaanka hiilweyne ee dhaca waddada u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo balcad oo ka kala tirsan wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe tirada hordhaca ah ee khasaaraha ka dhashay duqeyntaas waa dhimashada laba murtad iyo dhaawaca sideed kale dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la bartilmaamaysaday gaari cabdibile ah oo ay wateen murtadiinta xilli uu maraya inta u dhexaysa deegaanada siinka dheer iyo tareedisha ee duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho dhimashada cadowga allah ka soo gaaray weerarkaasi qaraxa waa afar murtad dhaawacna waa lix kale uu ku jiro sarkaal taliyo urur ah oo lagu magacaabo axmed siyaad dhanka kale howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen tuulada waraabaale oo dhaca duleedka degmada afgooye waxaa lagu dilay maxamed nuur ibraahim oo ku magac dheera kuusow kaasoo ahaa sarkaal ka tirsan maleeshaadka riddada ee lagu soo tababaray dalka eritreya murtadkan ayaa sidoo kale waxay mujaahidiintu ka furteen oo ay ka khaniimaysteen bastoolad uu ku hubaysnaa dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ee ceelhindi ee degmada qansax dheere howlgalladan ayaa khasaaraha guud ee murtadiinta gaaray waa kow iyo labaatan murtadiin oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaasi waana qayb ka mid ah weerarada halyeynimo ee mujaahidiintu ay ka wadaan deegaanada cadowga allah uu kaga sugan yahay wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya mahadsanid abu ayman maamulka gobolka tigree ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladda gobolkaasi xilli maamulka abiy axmed uu ciidan badan ku soo daabulay gobolka tigrey walaalkeen khaalid xasan ayaa warbixinta warkan inoo si aanbaqaadaya madaxa maamulka ku-meelgaarka ah ee tigray jenaraal tidhisi wirdi ayaa ka dhigay daruuro colaadeed oo uu sheegay inay dul hoganayaan gobolka tigray ee waqooyiga ethoobiya halkaas oo xiisadaha ka aloolsan ay kasii darayaan jenaraal tidhisi wirdi oo walaac ka muujiyey in gebi ahaanba oo burbura heshiiskii lagu joojiyey dagaalkii dhiiga badan ku daatay ee ka dhacay gobolka tigray ayaa maamulka abiy axmed ugu baaqay inuu ixtiraamo qodobadii heshiiskaas isagoona xaalada siyaasadeed iyo midda ee gobolkaas ku sifiiyey mid aada u jilicsan isagoo ka hadlayay madan laba maalmood u socotay oo isugu yimaadeen hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururka t b l f ayuu jenaraal tidhese wirdi yidhi sida aan wada ognahay xaaladda haatan way cakiran tahay waxaa jirto daruur dagaal oo muuqata waxaana jira xaalado waaweyn iyo kuwa yaryar oo isbedbedelaya suurtagalnimada nabaduna ma ahan mid sugan madashan oo sida la sheegay ay ku kulmeen saraakiiliya hogaamiyaal badan oo tigray ah ayaa bayaan gebagabo u ahay laga soo saaray laguma sheegay in xukuumadda adisababo ay indhaha ka laabatay fulinta qaybo ka mid ah heshiiskii nabadda ee britoria war murtiyeedkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayaan xiisadaha ka dhex jiro tigreyga ee u dhexeeya maamulka dabadhilifka ee gobolkaas ka jiro iyo garab ka mid ah ururka t b l f iyo sidoo kale xiisadaha cirka isku sii shareeraya ee ka dhex aloolsan ethoobiya iyo eritreya mahadsanid khaalid bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob kooxda ridada soomaaliya ay ka wado deegaankaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya dad shacab ah oo ku dhaqan xaafadda siinka dheer ee deegaanka garas baaleey ee duleedka muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan ganacsato dhulkooda ay ka iibisay kooxda ridada soomaaliya waxay sheegeen in dhulkooda la geliyey cagaf-cagaf islamarkaana uu yahay dhul leh dukumiinti ayna mulkiyadooda leeyihiin muddo ka badan soddon sano dhulkan sida gaarka ay u leeyihiin dadka shacabka ah iyo dhulalka kale ee ka agdhow ee ah midka danta guud ayaa waxaa kooxda riddada ay ka iibisay ganacsato iyo maanlaawayaalla waxaan ka cabanaynaa faarax macalin dhul annaga ilaahay nagu makaniyey dukumiintiyaad barra leh sharciyaysan ayuu nagu haystaa alxamdulilaahi waxaan rabnaa in nagala qabto faarax maclin dhuxam dhulkan waa dhul dukumiinti leh sharciyaysan shawuud iyo sabar loogiisa saaran leh marka waxaan cabasho ka nahay boqolkiiba boqol faarax maclin ninuu soo dirsa oo la yidhaha kiishow oo maalin walba na guulaayo dhulka dhagax ku daadsaday boob nagu haayo marka ha nagala qabto raggaas dhulkan annaga oo allah oo noo sharciyaysanha dukumiintillah ayuu ayay xoogaay nimankan faarax maclin ayaan ka cabanaynaa dhul sharciyaysan dukumiinti leh dukumiintiyaad barra ah annanka waxaan nahay gatayaal ayaa katarabil ay geliyaan afar iyo labaatan saac handadada ay ku hayaan lacag hallakeen ay ku hayaan dhagaxay ku tan iyo markii murtad gurguurta uu saddex sano ka hor noqday hoggaanka kooxda riddada ayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa si maalinla ah kaga dhacaya falalka boobka ah oo lagula kacaya hantida shacabka iyo midda danta guud boobka dhulka shacabka iyo kuwa danta guud kadibna laga iibinaya ganacsato iyo maanlaawayaal ah ayaa dhaqaale u noqday xasan gurguurta iyo kaalayaashiisa waxayna warbixinno soo baxay sheegayaan in mashruucan xaaraanta ah murtadiintu ay ka sameeyeen lacago ka badan boqolaal malyuun oo dollar mahadsanid abuu xasaan maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey xamlo dacawi ah oo ka socotay wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed waxay ahayd munaasabad lagu soo gebagabeynayay dacwatu aryaaf ka socotay wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose taas oo muddo saddex bilood ah uu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka waday deegaanada iyo dhulka baadiyaha ah ee dhaca labadaasi wilaayo xafladda ayaa ka dhacday deegaanka waraha dhobley ee hoostaga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubbo iyo marti sharaf kale intaasi kadib waxaa madasha kalimad ka jeediyey sheekh axmed abu yuunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wuxuuna sheegay in goobaha ragga ducaada tageen ay ka jirto baahi diinaad si weynna loogu soo dhoweeyey dadaalkii aad samayseen ilaahayna idinka leecin ilahay baa idin weydiinaya subxana wa tacaala saaad dareemaysaan ama la sheegayo meelaha haddi la tilmaamay ee la sheegay korofxiraydheh aadeydha meelaha saan loo sheegayo ilaa weel maarow ilna waahigeeda waa dhul baadiye ah u baahan u ooman dadka in diinta iyo dacwada loo sheego waa meel aan la gaari karin oo miyiska ah oo aad dareemaysaan ilaahay baa ku maadsan markan dadkaas aad tilmaanteen si gaara waa in luhus u baahan meela haddaad tilmaanteen weel maarow oo aad sheegteen waa meel isku xirto baabuurta muqdisho oo ka imaato u socoto kismaayo ama haddana u socoto dhoobley ilaa afmudo u socoto waa musaafiriinta oo ilaa gudaha kenya u socdo waa bartii maraayeen ee khalqa kale oo aad u badan ay joogaan waxaa la yaab leh hadda markii walaalaha meesha ka soo dhaqaajinaayeen oo dad qaaranta imaadeen bay leeyihiin maniga waxaan rabnaa in loo joogo hawshan la wado oo lasii ziyaadiyo waa baahida ka jirto jazaakum allahu khayran markan waxaan idin leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayr baan ilahay idin siiyo maanta waxa oo farxad oo aan idinkugu farxan ahayn oo aan sheegno ma jirto ilahayna waxa idin weydiinaya subxaana wa tacaala biasmaa'i alxusnaa ilaahay subxaana wa tacaala acmaashin iyo danihiin iyo hoolihiin ilahay in idin fududeeyo ilahay idin qabto ilaahay baa idin weydiinaya subxaana wa tacaala waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa markiisa ka hadlay munaasabadda wuxuuna bogaadiyey dadaalka ay bixiyeen ragga ducaadda ah ee dacwada gaarsiiyey dhulka miyiga ah ee labada wilaayo walaalayaal jazaakum allahu khayran ilaahay ajirkiina ha badiya dadaal fara badanaad bixiseen wakhti badanaad bixiseen saddex bilood waa wakhti aad u dheer oo ilaahay dartii loo bixiy haddii aad camalkan ilaahay dartii u niyeysataan oo ikhlaas uu idinka noqdo oo niyaddiinnu ay wanaagsan tahay innama alacmaalu binniyaad weeye waa waxaad berri xataa ilaahay ugu tawasuli kartaan markay caqabadii culays kugu yimaado aad dhihi karta ilaahayow saddexdii bilood oo adiga darta aan u baxay oon duurkaa ku jira jubbada hoose iyo jubbada dhexe aan ku dhex lugeynaya maanta faraj ii fura mataqaana kurbadan iyo culayskan iga dulqaad waad dhihi kartaa qofka muslimkana sidiisaba qasnadiisa inuu ku rito weeye kayd uu ilaahay subxaana wa tacaala berri ku weydiisan karo markay caqabad iyo culays uu ku yimaado waxaad ogaataan inta aad ku jirteen saddexdaa bilood dacwada iyo khayrka aad ku jirteen walaalihiina kale camalka idinkula jira jihaadka ragna waxay ku jireen sufuufta cadowgay la dagaalamayeen xabadiyay ku jireen marka jazaakum allahu khayran dacwada aad gudateenoo ummaddeenna aad gaarsiiseen ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda ha idin siiyo annaguna abaal yaan idinkaga haynaa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xamle dacwadeedka muddada saddexda bilood ka socotay wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaa iskudubaridkeeda iyo agaasinkeeda lahaa maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana allah fadligiis ah in xamladan ay ka faa'iideysteen saddex iyo labaatan kun toddoba boqol soddon iyo saddex qof mahadsanid cabdulqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad hadiyado kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanka show ee wilaayadaasi walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo eegaya hadiyaadkan oo isugu jira xoolo nool oo geel ah iyo buskud dhowr loor ah waxaa lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada hiiraan haweenka wax ka barata macadka khadiija bintu khuweylad ee soo saara haweenka daaciyaadka ah faraciisa deegaanka show gaar ahaan dufcaddii labaad ee ka qalin jebisay macadkaas ayaa xoolo nool oo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku wareejiyey sheekh guuleed abunabhaan sidoo kale waaliga ayaa la wareegay hadiyaad ka kooban dhowr loor oo buskud ah oo geesiyada ribaadka ay ugu talagaleen haweenka ku dhaqan degmada ceelcali ee isla wilaayada hiiraan من طلبة معهد خديجة بنت خويلد في محافظة شو لوراية إيران الإسلامية إلى أبطال الأمة وأنصار الملة أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي فضح الصليبيين والمرتدين جميعا ونحن على مكانتنا من الجهاد في سبيل الله جريا على سنة قدوتنا من الصحابية النبيات الصالحات إخواننا لم نزل على تأييدكم بكل ما نستطيع ونقدم إليكم اليوم أشكالا من النعم وستأتي إليكم اليوم هدايا متتابعة بإذن الله فدت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقت فيهم ظنوني فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون والجود بالنفس أقصى غاية الجود نجود بالمال والأنعام نحوهم إذ ذاك ما نستضيع ذا الجلال الودود annakoo ah gabdhaha gobolka hiiraan khaasatan degmada jallaqsi muxaafadada show gabdhaha icdaadu daaciyaad dafcadii labaad oo ugu soo gabagaboobay halkan waxay halkan ka wareejinaan ay walaalahooda ku wareejinaan geel ay ugu talagaleen walaalahood inay gaarsiiyaan waxayna ku wareejinaan walaayada ayaga inay gaarsiiyaan insha allah maanta alxamdulilaah nasri ayaan helnay ragaa ribaadka ugu jilbe xirmay oo dhiigooda huray habeen i maalin hurdada ugu soo jeeda ayaan xijaabka ku wadanaa ayaan wax ku barannay ilaahay cizi ha siiyo sharaf allah ha siiyo waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa kaga mahadceliyey haweenka kaalinka ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika isagoona ballanqaaday in hadiyaadkaasi uu gaarsiinayo ciidanka ribaadka ku jira ilaah baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala marka hore marka dambe gabdhaha mu'minaadka ah ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan guud ahaan oo goob walba iyo wakhti walba ee deeq ay ugu talagaleen walaalahood suquurta ku jira ee mujaahidiinta ah dhiibaya wareejinaya weliba ayadoo ah anwac kala duwan waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ee adduunyadiinna iyo aakhiradiinna intuba ha idiin barakeeyo camalkan jihaadka qayb weyn ayaad ka tihiin waxa aan galabta u fadhinna waa wareejinta ay wareejinayaan geelaas gabdhaha fariiq yar oo ka tirsan muxaafadada jalalaqsi gaar ahaan deegaanka show gabdhaha ku nool ama markaska weyn ee meesha ku yaallo fariiqaas oo ah dufcadii labaad ee macadka khadiijata bintu khuwalid gabdhihii dhiganayey oo hadda ka qalinjibiyey ayaa deeqdaa hadda galabta aan dhiibayno geela ah dhiibaya waa idinka wareejinaynaa waxaana gaarsiinaynaa jihada ugu tala gasheen waana idinkaga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiinna xasanaadka idinkugu daro meesha aad ka soo qaadeenna ee badiil fiican allah idiin geliyo ee kulligeenna khaatumadeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoogu khatimo shahaade iyo khayr intaan keliya ma aha waxaad dhiibaysaan bilihii aan soo dhaafnay iyo maalmihii aan soo dhaafnay baad dhiibayseen haddaad dhiibaysaan deeqda hadda meesha taalload arkaysaan jawaanadaa safan buskudka ah waa dheefti qalalnayd oo loogu talagalay ragga suquurta ku jira deeqdaas hadda meesha taalla waxay ka timid markaska ku yaallo degmada ceel caley gabdhahaas walaalaha aan nahay ayaa laga soo raray oo halkaan la keenay ayagaa diyaarshay ayagana waxay u socotaa goobtii loogu talagalay guud ahaan marka gabdhaha ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaad qayb ka tihiin camalka jihaadka oo socda meel fiicanna waad ugu aadan tihiin waa nisbadii aad lahaydeen ama qismadii aad ku lahaydeen camalkaas jihaadka oo qiimaha badan oo socda ilaahayna ha idin barakeeyo sidaan aad wax u wadaanna ikhlaas allah idinkiga dhigo annagana wixii aadna soo gaarsiisaan ama ammaanadii aad nagu sintaan inaan gaarsiina jihadii ay lahayd baa jidkeenna ah waana gaarsiinaynaa walaaluhuna waa idinka gaarsiinaynaa salaantiinna iyo farrimihiinna wan wanaagsan aad baan idinkugu mahad celinaynaa haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku tartamaya hadiyaadka kala duwan ee la gaarsiinaya geesiyaasha islaamka ee ribaadka kaga jira furimaha wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsaned cabdiraxiim maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaasi waa kan mar kale walaalkeen abuuxasaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada waxay dowraadkan inta badan ka socdaan deegaano hoostaga degmooyin ay ka mid yihiin waajid xudur iyo rabdhuure waxaana ka faa'iidaysanaya boqolaal dadweyne ah kuwaas oo ku nool deegaanada hoostaga degmooyinkaas gaar ahaan deegaanada miyiga waxayna dowraadkan yihiin kuwo taxano ah oo bulshada loogu akhrinayo kitaabo kala duwan oo sharci ah deegaanka warhinshiinle oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhoore ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu soo gabagabeeyey dowra socotay muddo laba iyo toban maalinna taasoo ay ka faa'iidaysteen in ka badan afartan iyo shan qof oo isugu jiray rag iyo dumar waxayna dowrada ku qaateen duruus kala duwan munaasabadii lagu soo gabagabeynayo dowradan oo ka dhacday deegaankaas waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada rabdhuure culummo waalidiin waxgarad iyo martisharaf kale culummadii ka hadashay munaasabadda kana qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed garaar oo kelimad towciye ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan islaamnimadii oo sidii ah sidii nabiga liinku dhahala ah calayhi salaatu wasalaam qur-aankii oo liinku bedelna sidiitiise sunnadii rasuulka oo sidiitiie yahana deertim alxamdu lilah ilaahay baan ka mahadiyaan ilaahay diintasina dhahal sii waana nin xifdi innaa nahnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun alla maaray qur-aankan ani hadejay waana ani ilaaliya lankii dhum usiile dhume maoshiyo qur-aanka ma dhumo diinta ma dhumaas marka diinta ma qaldamaas lankii qaldama usiile qaldame diinta ma qaldamaas marka diinta taamaa dhammaystiranta ilaahay baa dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina maalintii ilaahay arri yaa ilaahay dhammaystiray markan laankii diinta gorod waayo he jaahilku nagad u siilayo marka booshii diinta dhammaystiranta marka adduunyana dadaa ka falanta aakhira dadaa ka falanta marka qaar ka mida waxgaradka deegaanka oo dhankooda lagu soo dhoweeyey mikrofoonka ayaa munaasabadda kelimaadkan ka jeediyey ما نقدر ده ما أنا ولا لي الكتاب ولا نسكشيني دين إلهي نسكشيني ما يبوها أنا كتاب كان دين كان سبب تيس إلهي نكرال قلي وأن جنك قالنا أنا سكوين ولا لي إلهي نوقلا دين كان ونط أنت نكاكر زانا أدو ليا ما يلفظي ولا لي لو دين أدو شيء ننتي لفهم حبيب شيء ننتي لبرد أدو شيء ننتي لبرد ما يبسن لنا ولا لي لو أدو أدو يلو حتى لو سفره ما دام ساستان yada ilaahay raalinaya adduunkan halku tabay walaalayaalo uno ilaahay kitaabkii an heli anaa adduunkan halku tabay walaalayaalo uno kitaabkan helshay ana walaalayaalo adduunkan hay ku tabay diinkan ehelkayga nagde hooban saadku ku tabnaan diinta ehelkayga nagdaas ilaahay oroysan raadhahaasho ku helaana sunnadii rasuulkayga naqaadan salawaatullahi wasalaamu caleyh ikhwaani filaahi marka ummatan nabilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay amaanay mayka amaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللواء أكسجي ولا نقده نمن با إلهي سبحانه وتعالى ما بركانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مرك نمن كاسي ما يلقهلي منكر يلقهلي بل حتى فعلوه وابصوب بأن لم قريبون والله مركا أمتاسي أو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نيشيغي خير بدنان تاس نيشيغي ما يلفدي خير كي سغا إني نو موغد مركا kataaba dadling akri maalinga lisiinsheeni dadsiin khaadima lisiinsheeni marka hafedheedasen esher akriyaasen esherkaasa manaya lisiingalaay marka korkinga laka akriyaay dada ku faa'iidaysidi marka maylifade esherkaas inta liinka gundhudmana araar gureeda liingiliin ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa dhankooda soo bandhigay qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii laba-iyo tobanka ahayd ee dowladan ay u socotay لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولبن يموت كار إبر وغبضا oon o ka sugno maalindangeeka deegaanka waraynshalle ka sugagno oo degmada rabduura ka tirsan kheer i barwaaga goobtamha dareertii dooru goobtamha dareertii haweenka odayaalka dhammaan aragday ku qiib galeen ilmagaas liinharooy jaray baar dheere liinka bahaayay meelo kale liinka wareegay geeka lalileya idooy lika wareego haaya lama gurig shay la galo haaya kutubkanka way akriisoy kutubkana liingwada walhana maryma e naymi ilaahayna siiyo anika shukriino antana liinku ka herne ayniinkanana qoytan afka shaleedisagnagan dowladan waxay qayb ka tahay dowraad taxana ah waxaana inta badan dadka ka faa'iidaysanaya ay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah iyo kuwo beeraleeya wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen abuu ayman waxay ahaayeen laba askari toobad keenayaala oo ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay koonfur galbeed saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu kusoo bandhigay degmada buulafullaay taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa ibraahim xasan maxamuud wuxuu in mudda ka tirsanaa murtadiinta ku sugan degmada buurhakaba markii tawxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenahan waxa uu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo habdhaqanka maleeshiyaad kirdada ee ku sugan degmada buurhakaba magacayga waa ibraahim xasan maxamuud walaal waxaan ka imaaday degmada buurhakabo haa degmada buurhakabo murtadiinta joogaan la shaqey jiray baa askariyan u ahay muddo dhalala joogaan la noolaay waa qaabdaradooda iyo waxooda markaan u adkaysi waayay inaan meesha diinna oolina qof soo qaldoomay ahay inaan walaayada iska soo dhiibaa go-aansaday waana kasoo tegey markayga hore isla meeshaan uga biiray buurhakabo haa cid isoo wacday ma lehin anaa lugaheyga anaa uga tegey buurhakabaan uga biiray waa qofley qof oo wanaag meesha looga sheegay ahay markaan tegayna wanaag waa waay nigow horta nimanka ayaga ragga oo oo markaas ayaga la joogo askar ahaanta waa nimba si ayba ula dhaqmaan qof uqaas ahoo muddo la jooga iyo qof ku cusub isku si uma dhaqaan aniga nin oo ku cusubna waa ahay markaan tegayna meesha waxaa igu sameeyeen inaab guri oo istaaf lagaga dhigo gurigaas aniga aan waardiyeeyo ninka guriga iska lahay waa ciidanka taliya camal uu ahay gaariga watay gaarigiisa tamar raaci jirin banaanka lama aadi jirin meel lama aadi jirin mar allaale markay dhaqaaqaanbo kursiga inta soo qaataa guriga iridiisa istaafku aadi jiray gurigaan waardiyey jirin taa'ibka labaad ayaa lagu magacaabaa cabdulqaadir cabdi maxamed waxa uu muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada maamulka shaadalo diriirka isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan isla degmada buurha kaba waxa uu taa'ibkan dhankiisa uu ka hadlay qaabka ugu biray cadowga iyo waxyaabihii ku soo arkay isagoo ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii uu kaga soo tagay safka cadowga allah cabdigaadir abdiumad axmed degmada buurhakaba buurhakaba murtadiinta kusoo tagay mujaahidiinta isku soo dhiibay hadduu ahaan jooga buulafulay si wanaaga laydhawaay anoo bay buurhaka wata si wanaaga laydhawaay buulafulay roogo towbara wedkay magalan dagaalna wedkay magalan iyo laylu rooga iska daba dareeray waliyo ku noolaan iskula nool waliyo amaha meedhiyo jiifadana jiifada jiri tababarlaagaas ibadkay magalan horta dadkaas mayb waa dad gaalo hooseedow gaalo ka amargaadow markun lang muslung e intii may waa dad gaalo ka amargaado inti la jiramae aan markun fikiradaas fiiriyey maybay garle intii dadkun dad walaayayo diiganka dhagamaane gaalo hooseeda angainga faami markaan haskaka tabi intii aan haskaka tabo salaaday tukado may laaraayay shaqada isku qabsado waalidiintay hoosteed gorshigay horte maybwa intii aan iska nagdo tuuladii aan ku kooy seedo si wanaag ee salaaday isku tukado diintay iska dhakado beerwa iska falado fadaay aa iska shaqaysad fariin baaga maybaan ka diri horta dadkii iyoon fadaayano intii has dhiibano si sharafle diintanka dhagmaano salaadii onka tukudaan intias dhiiban rajeeye koyanoo meele mujaahidiintanas dhiiban muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaa si aada u soo gaarayay firxadka maleeshiyaadka toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka gaalada kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyadii kal hore loo jeediyey warbixintii walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ayay taasi ahayd waxayna u dambeysay warkii duhurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu